kaabsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhaqanka waa kan axmed faarax cali cidaaja oo soo diyaariyey
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal maalin walba idaacaduhu waxay noo soo tabiyaan warar lagu farxo oo tiro yar iyo qaar fara badan oo laga naxo maqalkana u daran raadyihii la furo iyo telefishinkii cabbaar yar la daawadaaba waxay taxayaan hoog iyo ba dil iyo dibindaabyo duufaan iyo dabayl baas abaar iyo adduun lumay iyo arxandarrada aadanaha maantaas awoodda lihi uu kula dhaqmo midka ka taagta daran guud ahaan guuldarradii meel ka dhacdaba siday wariyayaashu noogu soo gudbinayaan siday noo maqashiinayaan barnaamijyo siyaasadeed oo aan la isugu garaabayn iyo kuwo kale oo akeekan miiran ah ayay marka dambe nooga turaan kadib iyaga iyo annaguba kolkan ku daallo dabadeedna waxay naguna siiyaan hees ama sheeko maadi leh oo dhagaha u roon maankuna uu ku dego iyaga oo taa ku mahadsan ayaan haddana ku qoonsadaa markay yidhaahdaan dhegaystayaal haddana waa kaalintii suugaanta iyo heestii hebla ee fanaan hebel uu ku luuqayn jiray weedhaas baan weriyaha ku qoonsadaa sababtuna waa ereyga suugaan oo in halkaa la geliyo igala weyn aan haddaba isku dayo inaan soo bandhigo macnihii hore ee ereygaa loo yiqiin iyo midka cusub ee kontonnadii qarnigii labaatanaad la siiyey markii loo baahday erayada afafka shisheeyaha qaarkood in af soomaali loo soo rogo inta magaca u dhigma looga helo waa tahay marka miyiga la joogo reerku waa sahansadaa kolba meel uga wacan halka ay markaa ku jiraan ayuu u geediyaa dabadeed ninka ama ragga sahanka loo dirsaday markay soo noqdaan laba arrimood middood ayay ku taliyaan midda hore waa in la ysaga sii nagaado kobta markaa la degan yahay maxaa yeelay waxaysan soo arag meeshooda dhul xoolaha uga roon amaba tigaad ku dhaama markaas oo kalena waxaa la dirsadaa cid mar labaad meeshii hore loo tegay meel aan ahayn xoolaha ugu sahan tagta talada labaad oo ay soo jeediyaani waa in la guuro taasina waxay dhacdaa hadduu sahanku soo arkay weli daaq wanaagsani dhul uu ku dambeeyo markaas bay ku warrami jireen meel hebli suugaan bay lahayd mugga su-aashu waxay tahay waa meel sidee ah meesha intuu soo arkay uu sahanku u soo bogay ee reerka in lagu raro uu ku talinaya roobkii guga ama kii dayirtu waa meel uu dhulka kale kaga dambeeyey sidaa daraaddeedna weli dhirteedu ay nooshahay cawskeeduna uusan caddaaneh uu madow yahay mid sare iyo mid hooseba waa meel aan geedkeedu qaawanaynoo weli caleyntoodii ay laamuhu huwan yihiin neefkii daaqaana uu ka dhargaayo amaba uu sigaayo haddii lasoo koobo waa meel suugaan leh tilmaanta sahankuna sidaas uunbay daaran tahay waxaa jira macno kaa ka yara duwan ereygana loo yiqiin macnahani hadalka ayuu ku saabsan yahay haddii kaa hore uu dhirta iyo daaqa ku saabsanaa waxaana loogu tegi karaa orahan murtiyeed maahmaah noqotay loogana masalowday xidhiidhka dadka xidhiidka ahi markuu soo xumaanayo heerarka uu mari karo abwaan sii horreeyey ayaa laga sheegay nin iyo saydigii wada hadlay suugaantan rag baan mooday sodogii hadday gaadho saxaryo rag baan mooday sodohdii hadday gaadhana ha la kala socdaan mooday macnaheedu wuxuu yahay nin iyo saydigiis xaajo dhex martay ka dooday la yaab badan ma laha oo hadalkoodu marnaba ma qaawanaado waa kaftan hoos ka tuur leh sarbeeb iyo dulmar sidaa darteed waa wax la garan karo loona dulqaadan karo haddiise isla doodaasi ay sodoga u gudubto waa silic iyo saxariir waxaase ugu sii daran labadaa ragga ah inta soo dhaafto inay saddohda soo gaadho dabadeedna ay saygeeda la safato waa goortaas goorta uu abwaanku saadaaliyey in dhammaadka xidhitiinimadii labada reer la joogo maxaa yeelay qoys ay saddohdu la colowday inuu burbur ka badbaadaa waa habeenkii xalay ahaa ee tegey madahaygana waa waagii ay gabadheedu wax ka maqli jirtay isla macnaha dambe isaga oo xambaarsan waxaa ereygaa gabay ku darsaday maanseyahan xuseen xasan la ohan jiray kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo tobankii isaga oo xabsiga berbera ku xidhan ayuu mariyey gabay cadaacara kaasoo aragtiisa uu ereyga suugaan ku bilaabay wuxuu yidhi suugaanta maansada haddaan siinka ka higaadsoo abiidkay masalan seediyo ee waan susubiyaaye soofaha la baan kaga jaraa saxarka baallaaye goortaan siyaakhadiyo yan sare u qaadaaye markaas bay safruu ula kacaan sadama reexaane aan safreeyo maantana tixdaan xalay ku soo jeeday waxay socotaba kun iyo sagaal boqol iyo kontonadii ayaa la soo gaaray waa xamar waxaa ka dhisan urur aqooneedkii goosanka af soomaaliga la baxay ee xubnihiisu ay ka koobnaayeen dhallinyaro u tafaxaydatay horumarinta afka iyo murtidiisa aan qornayn dabaqabashadeeda erey bixin fara badan oo raggaasi ay soo kordhiyeen ayaa waxaa ku jiray ereyga suugaan oo ay garab dhigeen ereyada literatura literature iyo al-adab oo ku kala abtirsada afafka talyaaniga ingiriiska iyo carabiga sidaas buuna ereygii ku yeeshay macno intii hore ka darfa ballaaran waxay u xambaariyeen gabayga geeraarka jiiftada heesaha dhaqanka riwaayadaha sheekooyinka hiddaha sheekooyinka qoran ee casriga ah ujeedooyinka shishana looga gol leeyahay waxaase jira shuruudo la yaqaano intaas aan soo taxay ay suugaan ku noqon karaan haddii laga waayana ay xerada ereygaas kaga baxayaan heesta soomaaliyeed ee casriga ahi suugaanta waa soo geli kartaa waase marka ereyada ay ku tirsan tahay loo meeladayo miisaankeeda iyo kaafiyadeedu ay toosan yihiin dareen kicis ay leedahay guud ahaanna shuruudaha maansada hagaagsan laga wada helo waxayse liiska suugaanta ka baxdaa marka qarabka muusiga lagu tumo markaasna sidii loo bartay magaceedu waa hees ee suugaanta laguma tiriyo badanaa habdhaca muusiga iyo dhaqdhaqaaqa inanka ama inanta ku luuqaynaysa ayaa la daneeyaaye qaabka ay u tirsan tahay iyo edeeyadeedaba dan lagama galo sidaas bayna isku sheegaan xeerarka howlaha suugaanta loo qeexo kuwa ugu waaweyn sababahaa dartood heesaha casrigaa ee muusigana markay inoo saarayaan waxaa wariyayaasha warbaahinta u bannaan inay yidhaahdaan haddana waa kaalintii fanka ama haddana waa kaalintii heesaha ama haddana waa kaalintii muusiga haddii kale hees aadan garanayn in suugaan lagu sheegi karo iyo in kale ayaad suugaan ku tirinaysaa taasina af soomaaliga waa ku dhib haddaad og tahay iyo haddaadan ogeynba dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebedmo